بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحين كنا حشرني كتاب التوحيد عشر كانوا عشر كبقول إيا لحدا إيا شن وحنا كنا شرحنا باب كلحدا إيا شن وشيخو بابيي باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمى التوحيد وصده طرق الشرك باب كان شيخو مركو كسو هضلي التوحيد كي يا وحي كور إيماني وشركي يا وح كستأو توحيد كوحودي مي مركو صعدي ayuu waxa uu ku soo khatimay baabkan iyo baabka ka dambeeya baabkan marka wuxuu kaga hadlayaa ximaayatu tawxiid tawxiidka ximaayo waa ilaalin waay in la ilaaliyo tawxiidka oo laga ilaaliyo shirkiga iyo wasaaisha shirkiga ku gaarsiinaysa waxaasoo dhan in laga ilaaliyo waayo haddaad tawxiidkii soo baratay oo caqiidadii fahantay ilaalin bay kaaga baahantay camal kasta oo aad samaysid wuxuu kaaga baahan yahay in la ilaaliyo oo lagu ilaaliyo waxa weeye kitaabka iyo sunnaha marka sidaas ayuu ugu eh, keenay oo maaragtay uu ugu baabeeyey ximaayatu nebiy siduu nebigu u ilaaliyey towxiidka waana soo marnay meelo badan oo nebiga calayhi salaatu wassalaam eh, aynu soo marnay ninkii uu ku yidhaha jacaltanii lilaahi niddan iyo kii kaloo wayxaka iyo waxa weye kulli waynu soo marnay siduu nebigu u diidi jiray in wax yar oo ghuluwiya lagu sameeyo axaadiistii waynu soo marnay ee ghuluwiga ka hadlaysay laa taduruuni kamaa darati nasaara ibnu maryam xadiidtaasoo dhan waynu soo marnay idan marka waa ilaalin weeye laba xadiid buu marka shiikhu keenay xadiidka koowaad waxa uu yidhi عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال وحوير صحابي قاس أيا وحوير انطلقت وان بحي قفكم مركو تغو مير أذا ليرادا انطلق انطلقت وان بحي في وفد بني عامر أنا والله الصعدة وفدي أي درسدين وحوي قبيل كالا يرادو آه، بني عامر أو يسوي كمدها مركا waa xilligii ayaa u- caamul wufuud inay tahay bay u badan tahay waayo nebiga markuu fatxi maka furtay sanadkii ka dambeeyey ayaa w- ee, qabaa'ilkii oo dhan rag soo dirsadeen oo wufuud ay timid caamul wufuud ayaa loo bixiyey marka wuxuu yidhi nebigaanu u nimid calayhi salaatu wassalaam aniga oo la socda raggaas odayaasha oo qabiilkaa ka socday ayaanu u nimid ilaa rasuulillahi sal salam ayaanu aadnay buyi markay u yimaadeen ayay erayadan isticmaaleen faqulnaa waxaan idhi anta eh, yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow anta sayiduna adiga ayaa sayidkayagiiya faqaala nabigu wuxuu yidhi asayidu allah asayid allah sayid waa allah subxaana wa tacaala ayaa sayid ah qulnaa markaa waxaanu nidhi markuu saa yidhi ayaa waxaanu nidhi wa afdalunaa waxaa tahay ninka ee, fadlan wa afdalunaa fadlan ka noogu fadli badan oo noogu wanaagsan baa tahay wa acdamunaa kan noogu weyn dawlan ay jawdan xagga ghaninimada iyo deeqsinimada iyo wanaagga oo waa macnaha sida aayaddii allah uu yiri oo dawlka waxaa loo isticmaalaa ghina- ee, ghaninimada allah waatuu yidhi markii dumarka laga hadlayay guurkooda waman lam yastadic minkum dawlan an yankixa almuxsanaat marka dawlku waa alghina macnaha ka noogu qanisan oo waxa weeye noogu deeq badan oo xagga ee, deeqsinimada iyo noogu wanaagsan baata faqaala nebigu wuxuu yidhi markaa quuluu biqowlikum dhahaya qowlkiinaas ow bacdu qowlikum ama qowlkan aad dhahdeen qeyb ka mid ah dhahaya Ee, ee, walaa yastajriyannakum shaydaanu shaydaanku yuunan idan ida ida jiidaninoo waxa weeye uunan ghuluw idinku samaynin marka laba tafsiir baa lagu fasiray walaa yastajriyannakum shaydaanu culamada qaar waxay yidhaahdeen ee yuu idaka dhiganin waxa weeye wakiil kafiil yuu idaka dhiganin oo afkiis aad ku hadashaan oo markaa shirkigii ku dhacdaan oo yuunan ida soo marin idinkoo waxa weye idi- ida adeegsanin qaarna culamada waxay yidhaahdeen "Ee, maya yuu ida jiidanin oo minajariya yuunan ida jiidanin ama ee, laa yastamiilannakum yuunan ida leexsanin oo shaydaanku ida ka tuurin uunan idinku tuurin shirki iyo waxaan bannaanayn iska ilaaliya weeye waxaa wariyey xadiidkan imaam abu daawuud buu shiikhu bisanadin jayid xadiidku waa xadiid saxiixa imaam abu daawuud raximah allahu tacaala fii sunanihi ayuu ku warinayaa sheikha albani raximah allahu tacaala wuxuu ku saxiixinayaa waxa weeye sunan abi daawuud marka xadiidku waa xadiid saxiixa macnaha uu marka xadiidkan ka hadlaya waxa weeye ee, raggan marka u yimaadeen nebiga calayhi salaatu wassalaam waxay yidhahdeen yaa rasuul allah yaa rasuul allah nebiga in la yidhaahdo ama yaa nebiyallaahi la yidhaahdo waa sida layna amray oo waxa weeye ee, saxaabaduna isticmaali jireen kuna soo aroortay kitaabka qur-aanka yaa ra- yaa ayuha rasuulu yaa ayuha nebiyu marka labadaasba way ku soo arooreen kitaabka qur-aanka oo nebiga mad- magaciisu mujarada in loogu yeero oo la yidhahdo yaa muxamed lama ogola waayo allah waxa uu yidhi waa inaga nahyey oo waxaa la yidhi maaragtay ha ugu yeerinina nebiga calayhi salaatu wasalaam sidaa idinku isugu yeertaan laa tajcaluu ducaaa arasuuli ka ducaai bacdikum bacda oo inagu markaynu hadda isku yeerayno hebel baynu isdhahnaa nebiga lama ogolayn waa inaa ama tiraahid yaa rasuul allah ama yaa nebiy allah waa inaad tiraahid wey taas waa saxiix oo wax dhibaataa loo kama imaan markay yidhahdeen yaa rasuul allah laakiin markay yidhaahdeen anta sayidunaa nebigu waa ka diiday waxa uu yidhi asayidu asayidu allah tabaaraka wa tacaala ilaahay baa sayida buu yidhi asayid marka waa maxay culammadu waxay yidhahdeen asayid waa ee, min asuda bay ka timid oo waa min asamad oo kala weeyo khalqiga oo dhan ilaahay baa leh wixii ka soo harayna waa addoommadiisii marka innagoo dhan macal nebiga macal cid walba waxaynu nahay addoommada ilaahay marka asayid mutlaqa in la yidhaahdo oo waxa weeye aan la idaafayn ilaahay baa iska leh laakiin haddii la idaafeeyo oo la yidhaahdo sayidii ama yaa sayidana ama waxa weeye sayidu lqowm ama la yidhaahdo sayidu bani aadam wax dhibaataa male waayo waxaa soo aroortay inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam ana sayidu waladi aadam walaa fakhr anaa sayidka ee, ibnihii ilmihii nebi aadan oo dhan waa aniga faanna igama aha ee waxa weeye waxaan u leeyahay xaqiiqa ayaan sheegayaa oo waxa weeye allah ii waxyooday sidoo kale nebigu waxa uu ku yidhi qabiilkii aws quumuu ilaa sayidikum marka wax dhibaataa ma leh waa la isticmaali karaa in la yidhaahdo waxaanuna soo marnay baabkii addoonku inuu dhaho sayidkiisa sayidii marka marka la idaafeeyo culummadu waxay dhahaan wax dhibaataa ma leh laakiin nebigu tawaaducan uu tawaaducayo ayuu u diiday in la yidhaahdo anta sayiduna marka waa min atawaaduc ee waa la odhan karaa ee, yaa sayidana waxa weeye markuu noolaa ha laakiin hadda lama odhanayo yaa sayidana ee waxaa la odhanayaa nebigu waa sayidkeenni buu ahaa waa la odhan karaa laakiin hadda la odhan mayo sidaa daraaddeed ayay maaragtay dadka qaarkood markay atixiyaadka ku darayaan kuma soo aroorin atixiyaadka allaahuma salli calaa sayidina kuma soo aroorin Ee waxaa ku soo aroortay allahuma salli cala annabiy waxa weye ama assalaamu calayka ayuha nabiy ee kuma soo aroorin allahuma salli ee, calaa nabiyina inaad tiraahdo calaa sayidina kuma jirto sida culammada caddeeyeen marka taana waa tambiih kabacdi waxay yidhaahdeen markaa waxaanu niri buu yidhi saxaabigii wa afdalunaa adaa noogu fadli badan fadlan xagga wanaagga fadligu waa wanaagga iyo dheeraanta iyo sharafta waa sax taas wax dhibaataa male nebigu waa afdalu lkhalqi waa khayru khalqillaah ilaahay baana heerkaa gaarsiiyey waxaanu niri buu yidhi haddana waa acdamunaa dawlan xagga qinada iyo jawdka iyo deeqsinimada sax wasoo cabdullaahi ibni cabaas waatuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam ee, deeqsi buu ahaa ka riixi lmursala sida dabaysha oo la diray oo kale weligiisoo wax la weydiiyey maya ma dhihin ha marka nebigu hani buu ahaa waxna ma dhigan jirin wax alla wuxuu haystana waa bixin jiray waayo adduunyaba qaymo lama lahayn ee aakhiraba ayuu shaqaysanayey marka ee, markaasuu nebigu u ogolaado wuxuu yidhi quuluu biqowlikum ay ama ee, sayidana dhahaya ama yaa rasuulallah dhahaya ama afdalunaa dowlan ee, maaragtay fadlan wax dhahaya laakiin iska jira walaa yastajriyannakum shaydaan shaydaanku yuu ida taraarixin oo quluwi idinku ridin oo ida jiidanin oo ida kaxaysanin iska jira shaydaanka waayo waa waxa maanta dad badani quluwiga ugu dhaceen arrintaa intay idhaha nebigaanu jecelnahay ayay markaa quluwi ku sameeyeen oo waxa weeye maaragtay dhibaato iyo waxaan loo baahnayn ay waxa weye quluwi ku sameeyeen xadiidka dambena aynu akhrina markaas isku sharaxaynaa labada xadiid waxa uu yidhi xadiidka labaad waa can anas ibni maalikin radia allahu canhu waa khaadimu rasuulillaah waa ninkii toban sano nebiga u khidmaynayey oo anas ibni maalikin radia allahu canhu alansaariy waxa uu yidhi ana naasan qaaluu yaa rasuul allah dad baa waxay ku yidhaahdeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay waxay ku yidhaahdeen eh, eh, dad ayaa waxa- marka ana naasan baa le dad bay- dad unbaa ku yidhi dadkii lama sheegin ciday ahaayeen iyo waa la ibhaamiyey ananaasan qaaluu lirasuulillaahi sala allahu caleyhi wasalam ay waxay ku yidhaahdeen yaa sayidanaa yaa rasuul allah markay yidhaahdeen ayay kabacdi waxay yidhaahdeen eh, yaa sayidunaa waxa uu yidhi anas ibnu maalikin radia allahu canhu ana naasan qaaluu lirasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii waxay ku yidhaahdeen yaa rasuul allah yaa khayrunaa marka yaa rasuulallah la iskuma haysto waa sax waxay yidhaahdeen yaa khayrunaa kii noogu khayr badnaayo wabna khayrinaa uu dhalay ee, kii noogu khayr badnaa ay nebiga aabihiisa wax ka dhigayaan macnaha isaguna inuu ahaa kii ugu khayr badnaa ayay ka dhigayaan Ee, ee, wuxuu yidhi anas ibn maalik radi allahu canhu ananaasan qaaluu lirasuuli llahi sal ly salam nebigay ku yidhaahdeen markay u yimaadeen yaa rasuul allah yaa khayrunaa wabna khayrina marka yaa khayrunaa ka noogu khayr badnaayow aabihiina noogu khayr badnaayow waa usoo noqon doonaa Eh, yaa sayidanaa wabna wabna sayidanaa sayidkayagiyow sayidkayagiina dhalayow markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi faqaala nebigu wuxuu yidhi markaa yaa ayuha annaas quuluu biqowlikum aw bacdu qowlikum quuluu dhahaya biqowlikum qowlkiina aw bacdi qowlikum ama wax ka mid ah dhahaya walaa yastahwiyannakum shaydaanu shaydaanku yuunan ida ku ridin oo waxa weeye yahwi macnaha yuunan idinku tuurin weeye quluwiga iyo bohol yuu idinka tuurin ha waxa weeye ida duufsanin weeye oo ereyadaas quluwi hadhow inta ku samaysaan yuuna ida kaxaysanin tii hore la macno tahay walaa yastajriyanakum shaydaanu ee la macno tahay kutubta qaar baaba labada labada xadiidba ka dhigaya walaa yastajriyanakum shaydaanu Mm. Ee, markaasuu wuxuu yidhi ana muxamadun anigu muxamed baan ah magacaygu waa muxamed cabdullaahi wa rasuuluh waa laba sifo cabdullaahi addoonkii ilaahay baan ahay wa rasuuluhu iyo rasuulkii ilaahay soo diray labadaas sifo un baan ahay ee wax kale ma ihi haa anaa muxammedun waa magicii aabbihooyd oola baxeen cabdullaahi addoonkii ilaahay baan ahay wa rasuuluhu ilaahayna soo diray haa ilaahayna soo diray ayaan ah maa uxibu ma jecli an tarfacuunii fowqa mansilatii inaad iga kor yeeshaan oo kor iga qaadaan mansiladii booskii anzalanii allaahu caza wajalla booskii ilaahay i dejiyey oo i gaarsiiyey kor ha iga qaadinina oo quluwi ha igu samaynina rawaahu nasaa'iyu imaamu nasaa'i baa wariyey buu shiikhu bisanadin jayid xadiidkan imaamu nasaa'i wuxuu ku warinayaa fi camal yowmi waleyla sunan lkubraa fi camal yowmi waleyla ayuu ku warinayaa imaamu axmedna waa warinayaa bayhaqina fi dalaa'il nubuwa ku warinayaa waana xadiid saxiixa sheikh albani raximah allahu tacaala waxa uu saxiixiyey waxaase uga sii horreeyey maaragtay oo ku saxiixinaya ibn cabdilhaadi alxaafid ibn cabdilhaadi ayaa kitaabkiisa asarim almunki ayuu ku saxiixinaya sheikh albani raximah allahu tacala wax ku saxiixinaya fi silsilati axaadiis saxiixa kun iyo sagaashan iyo toddoba raqamka ayuu ku saxiixinayaa wuxuuna yiri waa calaa shardi muslim xadiidku waa xadiis saxiixa marka macnihiisu marka waa maxay xadiidka xadiidka hore kula la macno yahay anas ibn malik waxa uu leeyahay dadkii markay nebiga u yimaadeen naas dadkao dhan baa la yidhahdaa waa la ibhaamiyey hebel iyo hebel lama dhihin ayay nebiga waxay ku yidhahdeen yaa rasuulallah waa sax taas waa waa macruuf kii hore ku jiray waxay yidhahdeen yaa khayrunaa wabna khayrina nebiga la gerayey waa khayru khalqillaah laakiin nebiga aabbihii inay yidhaahdaan waa kii noogu khayr badnaa maxay ka wadaan culummadu waxay yidhahdeen xagga nasabka iyo qabiilkay ka wadaan ee xagga diinta ma aha waayo nebiga aabbihii waa dadkii sanamyada caabudi jiray gaalnimadiibuu ku dhintay shirkigiibuu ku dhintay qabla alislaam oo nebiga uurka hooyada ku jiruu dhintayba idan marka waxay ka wadaan dee nebiga aabihii waa reer bani haashim reer cabdilmutalib iyo reer bani haashim iyo nimankaasna waa nimankii quraysh madaxda u ahaa oo hogaamin jiray oo odayaashoodii bay ahaayeen taasay ka wadaan waa xagga nasabka marka haddana waxay yidhaahdeen sidaasoo kale sayidkaygii baa tahay aabbahaana sayidkaygii bu ahaa taana waxay ka wadaan xaggaas qabiilka iyo nasabka iyo xagga diinta kama wadaan taas waa iyagu waa muslimiin markaan ha markaasaa nebigu wuxuu yidhi quuluu biqowlikum yaa ayuha nnaas quuluu biqowlikum wa bacda qowlikum waa sidii kii hore oo kale walaa yastaawiyanakum shaydaanu yuuna shaydaanku waxa weeye ida duufsanin oo idakaxaysanin weeye ha oo waxa weye bohol idaka tuurin kabacdi markaa nebigu wuxuu yidhi tawaaducu marka waa kan waxa uu yidhi maa uxibu ma jecli an tarfacuunii inaad iga kor yeeshaan oo kor iga qaadaan waxa weeye bimansilatii mansiladaydii allatii anzalanii allaahu caza wajalla maa uxibu an tarfacuunii min mansilatii mansiladii oo waxa weeye allah subxaana wa tacaala u idejiyey ma jecli inaad iga kor yeeshaan ha marka nebiga calayhi salaatu wasalaam waa diiday in kor la kor yeelo sababto isagaaba caddeeyo wuxuu yidhi anaa muxammadun cabdullaahi wa rasuuluh marka culimmadu waxay yidhahdeen labadaan sifuu nebigu leeyahay muxamed waa magiciisii labadaan sifana waa ilaahay baa siiyey waa cabdun falaa yucbad wa rasuulun falaa yukadab labadaa sifo waxaa laga qaadanayaa nebigu waa addoon isaga la caabudi mayo waa rasuul oo la beenin mayo cabdina ilaahay baa ku magacaabay meelo badan qur-aanka subxaana aladii asraa bicabdihi leyla wa annahu lamaa qaama cabdullaahi yadcuuhu kaaduu yakuunuuna calayhi libada tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdi idan nebigu waa addoon ilaahay ee ma aha dadka qaarkood sida quluwiga ku samaynayaan oo dadka qaar baaba gaarsiiyey nebigu inuu waxa weye cilmi qeybka ogaa inuu wax walba isagu ogaa inuu nuur ka samaysnaa waxaasoo dhan waa quluwi waana waxaa nebigu ka digayo uu leeyahay maa uxibu an tarfacuunii min manzilatii alatii anzalani allahu caza wajal ha iga kor yeelinina waa tawaaduc marka waxay la mid tahay xadiidkii hore aynu usoo marnay laa taduruunii kamaa darat nasaara ibnu maryam ana cabdullaahi wa rasuulu idan markaa taas ayaa nebiga loo qirayaa wixii ilaahay ku magacaabay baa lagu magacaabaya waa addoon ilaahay waana rasuulka ilaahay waxaana ka dhalanaysa waxaana ka dhalanaysa cibaado xaq uma uu leh in la beeniyana ma banaana bal yutaacu wa yutabac waa la adeecayaa waana la raacayaa bay yidhahan culummadu taas ayaa marka dhalanaysa calaa kulli xaal marka khulaasatu lqowl baabkan sheikhu labadaa xadiis uu ku keenay wuxuu inoo caddeeyey siduu nebiga calayhi salaatu wassalaam u ilaaliya tawxiidka oo xataa ereyadaas aan wax dhiba lahayn wuu diiday xataa macnaha quluwi ha igu samayn inuu leeyahay waa waxa ee, nasaaradu say ugu wadeen quluwiga nabiyullaahi ciisa ay ilaah gaarsiiyeen dadkeennana maanta muslimiinta qaar badan ayaa quluwi ku sameeyey ilaa ay gaarsiiyeen oo yidhaahdeen waxaad og tahay ee, fa ina min juudika addunyaa wa daratiha wa min culuumika cilmu allowxi waalqalami qaar baa burdaha markay akhrinayaan oo maalin walba ay akhrisanaya ilaahay ugu dhowaanayaan waxaa ku qoran inay nebiga leeyihiin adduunyada iyo aakhiraba adaa bixiyey oy gacantaada ku jirtaa cilmi lo- eh, looxul maxfuudka waxaa ku qoran oo dhanna waa cilmigaaga idan bimansilati allah bay gaarsiiyeen allah mansiladiisi bay gaarsiiyeen oo khatara taasoo kale waa quluwi waana shirki maana banaanaa qaala sheikh wuxuu yidhi fiihi masaa'il afar masale ayuu ka soo saaray waa raacinaynaa waxau yidhi aluulaa waa taxdiiru nnaasi min alghuluwi ghuluwiga in dadka looga digo waxaana kaga digayaa nebigu labadaa xadiidba meesha uu xadiidka horena ka yiri walaa yastajriyannakum shaydaanu shaydaanku yuuna ghuluwi idinku samaynin iyo kan dambana walaa yah- eh, yahwiyanakum shaydaanu yastahwiyanakum shaydaanu Mm. marka labadaba waa taxdiir laynooga digayo inuu shaydaanku ina duufsan waayo shaydaanku waa ku duufsanayaa ilaahayna waa inooga digay alam acad ilaykum yaa bani aadama anlaa tacbudu shaydaan inahu lakum caduwu mubiin wa an icbuduunii hada siraadu mustaqiim fi suurati yaasiin idan marka waa in la iska ilaaliyo shaydaanka iyo duruqdiisa athaaniya waxa uu yidhi eh, maa yanbagii an yaquula man qiila lahu man qiila lahu anta sayiduna maxaa habboon inuu yidhaahdo qofka haddii la yidhaahdo anta sayiduna dee waxaa habboon inuu yidhaahdo asayidullah sidii nebigu u yiri markay ku yidhahdeen anta sayiduna nebigu waa diiday asayidullah buu yiri tabaaraka wa tacaala ilaahay baa sayida marka waa tawaaduc laakiin hadduu qofku dadka u yahay ama madax ama saa waa la odhan karaa la idaafeeyo laakiin waxaa wanaagsan in la iska ilaaliyo Mm. wuxuu sheekh cuthaymiin ka digaa markuu halkaa marayo dhaqanka gaaladu hadda soo kordhiyeen gaaladu waxay soo kordhiyeen inay dumarka yidhaahdaan waxa weeye saadaad oo eh, carabtoo kale markay dumarka ay dhahayaan waxay yidhaahdaan saadaad wa sayidaad marka dumarkii bay waxa ka dhigeen eh, hormariyeen oo saadaad bay ka dhigeen bal wuxuu yidhi shiikh waxaa arkaysaa ayraboorada iyo xamaamka meelaha waxa weeye dumarkana waxay ku qorayaan waxa weeye sayidaad raggiina waxay ku qorayaan alrijaal taasoo kale ma habboona buu yidhi ghuluwi in lagu sameeyo ma aha alfaada sayidka waa in la iska ilaaliyo athalitha waxa uu yidhi qowluhu uu nebigu yidhi walaa yastajriyannakum shaydaanu wa taxdiir maca annahum lam yaquuluu ila alxaqa iyagoo wax xaqa ku hadlay oon wax erey khaldanba ku hadlin ayuu haddana nebigu uga digay maadaama ay ku cusub yihiin islaamkii oo hadda soo islaameen is-ilaaliyuu leeyahay ereyadaa iska daayo is-ilaaliya Mm. araabica qowluhu ayaa laga qaadanayaa waa tawaaduca nebiga uu yidhi maa uxibu an tarfacuunii fowqa manzilatii allatii anzalani allaahu caza wajal booskiisii booski ilaahay idejiyahay dhaafinina buu yidhi marka waa tawaaduc waa min atawaaduc man tawaadaca lilah rafacahu allah ayaa xadiis nabigu ku yidhi qofka muslimka inuu tawaaduca la rabaa derajo kastoo aad gaartid ilaahay baa kaa sarreeya waa inaad tawaaducdid oo waxa weeye tawxiidkaagana ilaashatid taas marka ayuu shiikhu inagu baraarujinayaa walxamdu lilah rabbi alcaalamiin